وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أيها الإخوة والأخوات waxaa farxaad u awalaa lihiin manhaj online sida idiinsoo gudbiyaan fataawa sharci بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين qaybtii labaad ee muxaadarada ayaa inoo sii socon doonta innakoo ka faa'iidaysanayna waqtiga su-aalaha qaarkood waxaa soo gudbiyey eh, ardayda jaamacadda golis marka waynu isku dhex wadaynaa iyo su-aalaha walaalaha masaajidka fadhiya iyaguna ay soo gudbiyaan su-aasha koobaad qofka mubtadica ah ama jamaacada culimmadu ay ku xukumeen inay tahay jamaaco qaldan in lala tacaamulo ama lala tacaawuno xukunkeedu waa maxay maxaana u dhaxeeya tacaawunka mamduuxa ah iyo tacaawunka mamnuuca ah ama maxay kala yihiin falyatafadal الshaykh mashkuura wamaajuura
bismi illaah alla wuxuu yidhi watacaawanuu cala albiri waاltaqwa walaa tacaawanuu cala alismi waalcudwaan waxaa lala hadlayaa dadka mu'miniinta ah alla wuxuu leeyahay qaarkiin qaarka kale ha ugu kaalmeeyo samafalka iyo taqwada alleh walaa tacaawanuu cala alismi waalcudwaan dembi iyo xadgudub iyo gardarro ha isugu kaalmaynina tacaawunka sharciga ah ee mu'miniinta u dhaxeeya aayaddaas yaa qeexday qofkii lagu xukumo inuu ahlubidac yahay ama kooxdii lagu xukumo inay ahlubidac tahay mu'miniin oo mamduuxiina cala aliطlaaq maba ahanba waa duul jiran oo shareecadii qayb ka mida ka soo horjeeda iyaga marka nusuus baa ku soo aroortay sheegaysa in laga fogaado oo alimaamu اlbaqawi fii kitaabihi sharxu الsunna wuxuu leeyahay salafku waxay isku waafaqsanaayeen hijraan ahlilbidac in ahlulbidaca laga haajiro iyagu marka xukunkaasay leeyihin laga haajiro laga fogaado la necbaado asalku waa saas haddiise ayaga wax ka mid a qof cilmi leh oo rusuuq cilmiga ku leh uu rajo ka qabo inay ka soo noqdaan baatilka ay ku jiraan iyadana xuquuqda qofka muslimka qof kale muslimka uu ku leeyahy waxaa ka mid ah inuu xaqi ugu yeero baatilkiina uu u caddeeyo qofkaas uu rajada ka qabo inuu ka soo noqdo waxa uu ku jiro marka ahlubidci waa laga haajirayaa macnaheedu ma aha in dadkii ay suurtagalka ahayd in dacwo laga dhex guto ama kufaar ha noqdaan ama mushrikiin ha noqdaan ama ahlu bidac ha noqdaane aan maaragtay xaqa loogu yeerayn maaha macnaheedu laakiin waxaa la diidan yahay in sawaadkooda la badiyo in ay kugu ugaarsadaan oo caalimkii sunniga ahaa ama sheekhii sunniga ahaa ama taalib cilmigii sunniga ahaa marka uu iyaga mukhaalateeyo oo la dareemaayo in suxbo caadiyu ay ka dhaxayso oo waxa ay ku sugan yihiin uusan inkirsanayn waxaa imaanaysa laba dhibba waa imaanaya isagii laftiisa qalbigiisii in maaragta uu leexdo oo zayq uu ku dhaco sababtoo is-aruurintii laga rabaaba aanu samaynin waxaa kaloo mafsadada kale imaanaysaa waa maxay in dad ducafaa oo masaakiina ay fiirsadaan asaga oo ay yidhaahdaan dee hebelba soo kii ninkii akhyaarka ah ma soo ninkii culimmadeenna ah ma soo kaas nimanka la fadhiyo afartanka sac maaratay saaxiibka la ah oo wax mushkilada aysan ka dhexaynin marka dadkii baa ku dagmaaya oo ku kadsoomaaya taasna inuu qofku allah uga baqo yaa loo baahan yahay qofkii marka la og yahay inuu shaqadiisu ay tahay inuu dacwo gudanaayo oo uu rajo ka qabo maalan qof iyagii ka mid a inuu la hadlo ama koox oo saa maaragtay rajo uga qaba inay ka soo noqdaan baatilkoodii dacwadu waa maftuux laakiinse majaalistii caadiga ahayd iyo sheekooyinkii maaragtay abiiciga ahaa iyo wax allo wixii dadka maaragtay fitno u keeni kara kulli waa wada mamnuuc marka iyagu dadkaas mubtadaca la leeyahay ama bidco lagu xukumay xukunkaas gaarka ayay leeyihiin oo ah hijraanka xataa ahlucilmiga qaarkood waxay leeyihiin tacaawunkii waxaa ka mid ah inkiraadda aad ku inkirayso baatilka ay ku jiraan tacaawunka ugu fiicani waa kaas laakiin haddii mujaamalo ay jirto haddii maaragtay inkiraad la-aanu ay jirto haddii dadkii in maaragtay ay kugu khaldamaan ee meesha ay joogto taas waa arrin aada u khatar badan oo qofku inuu allah uga cabsado loo looga baahan yahay wabillahi towfiiq
jaza allahu sheikh khayr aljaza su-aasha labaad saa'ilkani wuxuu leeyahay waxaad ii sheegtaan xukunka ay leedahay jamaacada alxuuhiyiin ee yeman ka jirta
bismi illahi raxmaan raxiim nimanka xuuhiyiinta la yidhaahdo intaanay dagaaladan xooga badanba aanay qaadin oo aanay waddanka meel kasta aanay gaarin taqriiban yo ahlu cilmigu ay ku baraarugsanaayeen waxa ay yihiin nimanka zaydiyada la yidhaahdaa waa niman ka mida shiicada shiicaduna waxay ka mid yihiin bidacda waaweyn ee usuululbidac la yidhaahdo khawaarijtii iyo shiicadii iyo qadariyadii iyo murji'adii afar mubtadacadii ka mid ahoo oo maarata usuul u ah baa jira marka shiicadu waa un qayb ka mid ah iyagii baa marka aada u qaybsamay fitnaduna waxay ka haleeshay iyagoo aan ku kalsoonaanin saxaabadii rasuulka sala allahu aleyh wasalam oo ay la qumanaatay iska dhaadhiciyey fikir ah caliy bn abi aalib yaa mudnaa inuu rasuulka sal alla ly slam gadaashiis khilaafada muslimiinta uu qabto laakiin waa la dulmiyey dulmigaas marka intuu la eg yahay qaar baa le dulmigu waa jiraa laakiin xataa dembi ma gaarsiisan yahay mase ma gaarsiisna ma kabiira ma sagiira raafidada iyaga marka maxay leeyihiin saxaabadii badankood ballankii rasulka sal sl yay khilaafeen saa darteed ama waa kufaar caamatum yani badankood ama waa fusaaq aduu takfiirkay aada ugu badan yihiin kuwa aan takfiirka tasriixinna waa jiraan laakiin waxay isku waafaqsan yihiin sabbiga saxaabada in saxaabadii la caayo niman marka waxaa jira shiicadii ka mida oo zaydiye la yidhaahdo zaydiyadu waxay iskhilaafeen nimanka raafidada la yidhaahdo oo zayd ibnu cali ibn alxusein markii ay yidhaahdeen abubakar iyo cumar bal ka waran xaalkooda markaasuu wuxuu yidhi atawallaahuma yani waan jeclaha wa weli bay aniga ii yihiin iyagoon maxay ka rabaan inuu ka beri noqdo marka adugu waxaa la yidhi magacu meeshaasu maalinkaa ka raacay oo rafaduni rafaduni buu yihi marka raafida saasaa loogu baxshaa la yidhi calaa kulli haal bidcadooda intaa kuma aanay joogsanin oo abubakar iyo maaragtay cumar yaan la tawalin iyo kada kuma joogsanine diinkii bay ka insilaakheen ahlucilmiga muxaqiqiinta ahi waxay rumaysan yihiin nimanka raafidada la yidhaahdo ee malaayiin ka midu ay iiraan ku nool yihiin xukunkana wakhtigan xaadirka ay haystaan malaayiin kale ay ku nool yihiin bakistan hindiya ay ku nool yihiin carabaha qaarkood ay ku nool yihiin oo ciraaq maalan ay ugu daran tahay kufri bay iyaga ku xukumeen muxaqiqiintu waa dhici karta qaarkood inay yidhaahdaan kuwada juhaasha ah oo maarata lam taqum calayhim اlxuja xukunkaas la siin maayo oo wax noocaas oo kale inay yidhahdan waa dhici kartaa lakiin nimanka imaamyada u ahee madaxda u ah ee diin ahaan maarata maxtinimadooda sheegta iyaga muxaqiqiintu iskuma khilaafsan nimankan zaydiyadaa marka kuu soo haray nimanka zaydiyadaa sida caadiga ah ma aha kuwa maaragtay saxaabada cahya oo lagu yaqaano waxaas ma aha yani cali baa ka horreeyey bay leeyihiin oo ka mudnaa abubakar iyo maaragtay cumar laakiin khilaafadii abubakar iyo cumar wax jira ma aha ma laha calaa kulli xaal bidac fara badan bay aaminsan yihiin oo gadaal dambe wayba kharibmeenoo niman muctasile la yidhaahday la xirteen xagga caqiidada wixii la dhihi jiray cadli iyo tawxiid muctasiladii ku raaceen tawxiidku waa maxay waa in tilmaamaha alle la inkiro oon xabad laga ogolaan marka yani bidcadoodu bidco yar ma aha alinsaanu yakhluqu maaragtay camalahu iyo wax noocaas oo kale leeyihiin waa ariiqadii maaragtay muctasilada oo allana waxaa waajib ku ay ku leeyihin maaragtay an yucadiba alcaasiya yani alfaasiq ninka faasiqa ah ee dhimanaya bilaa tawba huwa taxta almashyi'a in la yidhaha iyaga agtooda wax ka jira maaha calaa kulli xaal bidcadii maaragtay muctasilada oo iyaduna muqalladka ahayd yay qaateen nimankan shiicada ah ee zaydiyada ah can bakrati abiih raafidaduna muctasilada qaybay ka waafaqeen iyaguna oo hadda maalan sifaatkaas oo kale iy waa inkirsan yihin waagi hore waxay ahaan jireen mushabihu nimanka raafidada gadaal dambana waa isbedeleen oo waxay noqdeen ariiqadii jahmiyaday qaateen calaa kulli xaal bidacdooda waa waaweyn tahay raafidada iyaga de xaalkooda waa anagii sheegnay o ahlucilmigu waxay maaragtay muxaqiqiintooda ku xukumeen inay gaala yihiin arrintu maaragtay saxaabada la caynaayo keliya ma ahan zawjadii rasulka sal sl caasha aheed oo maaragtay la tacninaayo cirdigeedii iyo sharafteedii meel looga dhacaayo keliya ma ahan sunnadii rasuulka sal ly slam oo la inkiraayo keliya maahan oo qofka da sunadii rasulka sal duu hadduu inkirsan yahay muxuu diinu haystaa ile sunnada qur-aanka fasirtay soo maa diin kaluu haystaa calaa kulli xaal waxaan la yidhahdo rajcada ay rumaysan yihiin ama badaaga la yidhaahdo caliyaa soo noqon doono oo wixii dulmiye ka aarsan doono oo waxaasay leeyihiin caqaa'idkaas faasidkaa waxa uu heliya masaladan qubuuriyada ah oo ah inay aimmadoodii maaragtay caabudaan baryaayaan ka rumaysayiin maratay inay macsuumiina yihiin iyo wax noocaas oo kalea marka shirki iyo bidac oo dhan bay isku darsadeen nimanka zaydiyadaha marka waxyar bay ka sokeeyaan oo xagga shirkiga kuma badna iyaga aada looguma sheego laakiinse waa annaga idiin sheegno sidii ariiqadii maarata mucsiladii qaateen xaggii caqiidadii salafkiina waxay ku khilaafeen khulafadii afarta ahayd tartiibtoodii marka bidacoodu way badan yihiin iyaga laftoodu dad maarata ahlu sunnaha ma ahan aad baana looga sheegan jiray oo shawkani marka uu nimankaas ka hadlo waa ariiqadii raabitadii u dhowaadeen buu leeyahay kuwo badan oo adoqolaad u arkay laakiin iyagu kuwan marka xuusiyiinta ahi zaydiyada xaggey uga jiraan la yamantay zaydiyadu moogtahay u badantay waxay uga jiraan waa kuwooda ghulaadda ah ee talax tegay ee jaaruudiyada la yidhaahdo xuusiyiinta aad maqlaysaan haddii aad kutubtii firaqa ku aragtaan firqa jaaruudiyaa jirta waa iyaga madhabkii jaaruudiyada ay haystaan jaaruudiyadan waxaa lagu yaqaanay ghuluwi macnaha qadiiman weligoodba raafidaday ay walaal ahaayeen ay isu dhowaayeen zaydiyada kale waa ka duwanaayeen waa la necbaa hadda waxaa la leeyahay qaar iyaga ka mida oo iyagoo ghuluwiga ku jiro jaaruudiyada la yaqaanay ah yaa hadda waxaan dhacay ee siyaasada ku dhisan ee makriga iyo beleda ku dhisan ee iiraan dabada ku haya waxaa lagu leeyahay markii la ay dhaceen waxaani qaarkood xuutiyiinta ka mida maxaa la dhahaa ninkii cabdilcaiim oo kale iyo waa takfiirinaa in la yidhi aan u malayna kuwan kasoo horjeeda calaa kulli xaal aad buu u fogeeyey wax kalena maan wuxuu arkay in madhabkii aada loogu tuntay marka calaa kulli xaal waa firqadaas jaaruudiyada la yidhahay asal ahaan maaragtay ka soo jeedaan oo ghulaadda ah zamankan la joogana si fiican bay ula xirteen raafidadii la yaqaanay alimaamiya alina cashariya alraafida ee la yaqaanay ay si fiican ula xirteen ay la jaal noqdeen oo ay maaragtay wax walba ku midoobeen marka waa niman noocaas oo kale ah oo diinkooda uu faasisan yahay fasaadsan yahay bilahi towfiiq
جزا الله الشيخ خير الجزاء su-aashan waa su-aalo badan oo walaaluhu ay soo direen oo isku mid ah aan se isu geegeeyey su-aashani waxay ka kooban tahay dhowr faqro dadka qaar baa waxay yidhaahdaan sheekh salafiyiintu waa laa tandiimiyiin nidaamna ma ogola mana nidaamsana hadalkaasi ma sax ba maxaase u dhaxeeya tandiimka iyo taxasubka maxaase loogu jawaabayaa qolooyin kale jamaacaadka in la sameeyaa waxay la mid tahay iyadoo la sameeyey macaahid iyo madaaris iyo jaamicaad wajazaakum allahu khayran
bismi illaah kolledu su-aaluhu maadaama ay badan yihiin waxaan u malaynaa in wixii aan ilaawo la xasuusin doono kuna dheeraan maayo haddii alla yidhaahdo waxaan u malaynaa masaa-ishaas wax badan oo ka mid a jawaabteeda waxaa loogu noqon karaa risaalada la yidhaahdo altaxdiir min altafaruq waalxisbiya oo internetka ku jirta googleka dad ku qortaan altaxdiir min altafaruq walxisbiya waa idiin soo baxaysa arkaanta xisbiyadu ay ku dhisan tahay ee aysan isku khilaafsanayn ayaan meeshaas ku sheegnay waa maxay marka laga soo gudbo caqaa'iddii ay dhici karto inay ku waafaqsan yihiin khawaarijtii ama suufiyadii ama wax la mida dee iyagoo laftooda way kala dadwan yihin moogtahay intaasoo kooxay kale yihiine laakiin waxaa lagu yaqaanaa inay yidhaahdaan masaladan ah maaragtay wax beeca la yidhaahdo ama cahdi cala aaca yaa la samaysanayaa in dadkii si fiican laysugu xiro baa la rabaa oo dano mucayana maaragtay lagu gaaro waxbaan inaan xaqiijino rabnaayo waxbay leeyihiin walaa walbaraa khaasah la samaystaa yani isxidhiirin iyo maaragtay gaara oo xisbigii ku salaysan ahlu cilmiguna ay ka hadleen inay bidca tahay ay sheegeen sida ibnu bat oo kale iyo keyrkiisba ay uga hadleen iyo shekh islam ibnu temiya oo kale wax islaamku u baahan yahay maaha waa wax muslimka lagu kala geynaayo iyo masaladan maaragtay kuwooda siyaasadda ku mashquulsani ay leeyihiin xukunku inaan raadinno yani annaga xaq u leh xaq gaara aysi siinaayaan dadka muslimiinta amarkooduna shuuraa baynahum waa wixii noocaas oo kale ah ma aha in maaragtay dadka laga xado cumar bnu khadaab markii uu maqlay kuwa leh low maata cumaru baayactu fulana low maata cumaru laqad baayactu fulana nin baa isaga caleema saaranba moogta haddii cumar dhinto hebel baan la mubaayacoday buu leeyay markaasuu wuxuu yidhi wallaahi inii laqaa'imun alcashiyata fi اnnaasi famuxadiruhum haؤulaaءi aladiina yuriiduuna an yaqsibuuhum umuurahum waa xajki xajki baa la jooga markaas wax yar kadibba waaba la dili doonaa cumar marka ibnu cabaas baa la teliyo wuxuu yidhi war markaad madiine tagto meeshaasaa cilmi iyo sunno iyo lagu yaqaana oo dadkuna ay si fiican kuu fahmaayaane bal halkaas warkaada ka sheeg sidii buu yaalo khudbadii ugu horreysa u akhriyo warkii buu kusoo celiyey kuwaa saas dhahaayo marka arrinta muslimiinta in lala gaar noqdo ma bannaana wuxuu leeyahay kuwaasaa jira waanan inkiga dida inkiga digayaa buu leeyahay famuxadirum haulaai aladiina yuriiduuna an yaqsibuuhum umuurahum waa dad wax boobaaya taasina shareecadu ma ogola waana wax maaragtay furqo keena iyo ummaddii kala geyntood marka waxaa kaloo lagu yaqaanaa o dee arkaantooda ka mid ah inay dadkii ahluxaqa ahaa la collaytamaan oo ay salafiyiinta diidan yihiin oo ay aada u maagaan ahlu bidicina ay soo dhowaystaan sababto maxaa ka dhexeeya tandiimkaa ay sheegayaan markaan tandiimka marka usoo noqdo tandiimka horta waa eray nadama tandiiman waa eray carabi ah waxbuu tandiimiyey haddii anuu maalan caawa muxaadaradeeda aan aan tartiibsado canaasiriya u samaysto nadamtu alkalaama mujeedaa faqrada aan u sameeyey yani hordhac iyo maaragtay wixii cumqiga ah iyo sulbiga ah iyo khaatimo iyo kada aan u sameeyey nadamtu kalaami wa haddaan maara maalan muxaadaradan way tartiibiyeen iclaam waa kuwa sameeyey wa hada nooc min atandiim lakiin tandiimka ay maaragtay yudandinuuna xawlahu waa tandiim bidci ah tandiimka axsaabtu ay sheeg sheegaan inta annagu aan ka aragnay oo ay muslimkana keli kele keliga kale yihiin waa mid bidci ah oo ku dhisan imaaro fi lxadar weliba yani magaalada isla joognaa markaasaa shan boqoloo maaragtay naga mida annaga masaajidkaan isla joognaa waxaa la leeyahy waa firqa fulaaniya tandiim gaaray leedahay kuwo kalena laba boqoloo kale waa tandiim gaara kuwo kale waa tandiim gaara waa la kooxa kooxaysta ummadda markaasaa imaaro loo samaystay la leeyahay laha asamcu waataaca taasna waxaa lagu yaqaanaa umarada muslimiinta oo xoogga leh oo maaragtay fulin kara maaragtay shareecadii iyo wixii ninkii imaamka ahay madaxdaa looga baahnaa kuwo marka waxaa la samaystay suuq madow ah oo lugooyo ah oo muslimkii lagu kala geeyo oo lagu danaysto marka tandiimku markuu noocaasu kale yahay oo imaaradaas filxadarka uu yahay oo muslimkiina maarata lagu kala goynaayo waa tandiim bidci ah waxaana un laga soo gaaray gaalada laga soo gaaray muslimiintu ma aanay aqoon jirin saxaabadii miyaad maqasheen iyagoo kooxa kooxa noqday oo qolo mid walba amiir gaar uu leeyahy qolo walba amiir gaar ay leeyihiin mase taabiciintaad ku maqasheen mase a'imadii afartaayo waxaas ogolaad maqasheen idinku oo imaam kasta maalan uu leeyahay anigu kooxdan aan madaxu ahay waa inay warkayga ateecaan waa inaan maaragtay cahdi gaara samaysana waa inaan maaragtay xukunka raadina waxaas miyay oqoon jireen salafka ma oqoon jirin marka waa bidac oo casri ah oo zamankan yimid oo lugooyo ah laakiin tandiimku hadduu yahay wax iska abiici ah oo shareecadu ay ogoshahay ma aha ma midkaas midka ay ahlucilmigu ay ka hadlaan haddii marka lagu caayo salafiyiinta waa laa nidaamiyiin iyo waa laa tandiimiyiin iyo iyad macnaheedu waa maxay tandiimkii ahlubidacay iska neceen taasina ceeb ma ahane waa faan waa manqabo waa sharaf inaad bida inaad bid- bidcooyinka iska ilaaliso oo aad nacdo oo aad la collowdo waa sharaf caayib maaha iyagu laakiin caabi caayiba ka dhigan waana garanaya anigu waa magacyadu waa badan yihiin ya maxay tahay maxaadara la jeedin jira hadda ka hor waxaan umalaynaa lix iyo toban sano mar laga joogo yaman iyo laga jeediyo soomaaliya qaybo kamid a laga jeediyo maxaa la yidhi magac bay lahayd wax uun maarata macnuhu mukaafaxat alaxzaab ha oo firaqii ummadda lu goynaayey oo dalaalka u yeeraayey oo waxdadoodii la diriraayey oo maqaasidii shareecada ka soo hor jeeday inaad dadka ka qabato ood munkarkooda inkirto ma in laysku faaniya mise waa in laysku caayo caayay ka dhigay markaasi muxaadaraad ka dhigi jireen yamanna ka dhacday soomaaliyana ka dhacday waddankan manaa dhe- halkan iyo maaragtay koonfurta kulli waa ka wada dhecen marka calaa kulli xaal waxaas wax eh, waa wax rakhiisa oo aada u liita in dadkii lagu caayo waa la tandiimiyin iyo wax noocaas oo kale ah wabillahi towfiiq
جزا الله الشيخ khayr الجزاء walaalkani wuxuu leeyahay maxaad ugu nasteexaynaysaa ama aad kula talinaysaa sheekh qofka diinkiisa ka shakiya
بسم الله rasuulku sal الlaه عlيه وsلم wuxuu ka hadlay sida xadiid صaحيixa ku jirtay in dadku ay wax isweydiinayaan oo waxay leeyihiin hada اllahu khلق الخلق faman khلق الlah ma wax ka dhib badana jira qofku inuu maaragtay rabbigiisba azalnimadiisii uu ka shakiyo inuu macnaa weligiis jiray huwa alأwalu macnaheedu waa maxay laa bidaayata lahu mowta wax ka weyn ma jiraan haddana rasulku sal ly slam arrintaa si طabiiciya yuu u cilaajiyey marka saasay dadku isweydiinayaan yani laa yazaalu الnaas yasأaluun xatى yuqaal hada اllahu khلqa الkhalqa faman khلqa اllah tasalsul beermaan mogta ha iska socoto baasha taasna hataa caqligu xataa waa diidaya laakiin rasulka sal lla l slam caqliga uma aanu celin ee wuxuu wuxuu ka dhigay waswaas sababto alla waa waa kii yidhi mogtahay afi llaahi shakun ma allah wax laga shakiya ah maya laakiin waa jiro qof markuu rabbigiisu ka shakinaayo oo uu rabo inuu tasalsul baasha ku socoto tasalsul ku socoto mogta aslan khalqiganba lama helan mogta laabudda waa in waxani joogsadaan silsiladu waa inay joogsataa meel ku dhamaataa waa garad soo maa laakiin maca dalika rasuulku sal lla ly slama wuxuu yidhi haddii arrintaasu ay dhacdo falyastacid biاllaahi walyantahi acuudu biاllahi min الshayطaan الrajiim intuu yidhaahdo ha joojiyo fikirkaas ila wuxuu silsiladu waa way joogsanaysaa mogta waa khasab haddii kale khalqigan ba lama arkeenba mogta khalqigan waxaan loo helay macnaha khaaliq asagu aan makhluuqayn baa jira أm khuliquu min غayri شhayءi أm hm الkhاaliquun أm khalaqu الsamaawaati والأrض bal laa yuuqinuun khaaliq aan abuurin yani iyadoo uusan jirin macnaha khaaliq abuuray miyaa la abuuray maya laabudda lahu min khaaliq mise iyagaa khaaliqiina khaaliqiin iyagu maba waa loo jeedaa waa makhluuqiin maxay khalqiyaan marka waxaa sugnaatay inay leeyihiin khaaliq oo hayru makhluuq ah laakiin daawadu waa maxay markuu waxaas shakigaasu qofku doono acudu billah min shaytan intuu yihaa walyantahi haddii marka masaladii aysan ahayn allah inuu ka shakiyana inuu raadsado caalim oo raasikh fi اlcilm oo uu weydiisto wixii uu naftiisa ku cilaajin lahaa si maaragtay beledaasu ay uga harto ducada allana uu badiyo وبالله التوفيق
جزا الله الشيخ khayr الجزاء walaalkanna wuxuu doonayaa uu sheekha ka doonayaa talo wuxuu yidhi waxaan galay dembi weyn oo zine ah waanan ka toobad keenay waalidkaysa waxay igu khasbayaan inaan guursado gabadhii aan ka sinaystay maxaad igula talinaysaa
بسم الله الرحمن الرحيم إن وألما هدي هدي أتكتوا بك أنت معصري بني آدم كنا معرض للخطايا توبة واجب كانت توقف كل يوم دعاء الحمد لله لكن قواداس لو قصبايو هدي أناي أهين تائبت سيدا أدو توبة كانت أو كاله ما بنانا إن أتقرستو sababtoo ah dayuus baad noqonaysaa oo haweeney aan ilaalinaynin cirdigeeda yaad maaragtay guursanaysaa mana bannaana الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين زانية أن توبكينين adoo taa'ib ah inaad guursatahay ma bannaana sida raajixa waa saas sida raajixa waa sidaas marka kuguma qasbi karaan haddiise ay toobad keento ilmana aanay caloosha gelin oo istibraa' la sameeyo waa la guursan karaa wax diidahay ma leh marka arrintu waxay u baahan tahay uun toobadkeenkaasi u baahan tahay dad badanise anu waxaan dareensanahay marka ilmihii wax yimaadaan baa la rabaa in wax la qariyo oo wax la asturo taasina ma bannaana qofku hadduu zinaysto oo zinadii wax ka abuurmaan cunuga asaga loo nisbayn maayo ma bannaana in maaragtay uu sheegto waa xadiis sariixa yaa masaladaas ku soo arooray inaan qofkii loo nisbaynaynin walow kaana huwa zani wilahi towfiiq
jaza allahu sheikh khayra jaza saa'ilkani wuxuu leeyahay cid ka mida ducaadda ayaa yidhi tadarufka iyo takfiirka iyo xadgudubyada ama jamaacaadka takfiirigaa waxay ka soo burqadeen ama marjic u ah kutubtii asheikh moxamed ibn cabdilwahaab iyo kutubtii shaykhu lislaam ibnu taymiya raximahum ullah arrinkaasi ma sax baa
بسم الله arrinkaasi sax maaha waa dicaayad rakhiisa waxaa warkaa ku hadla qof dacwadii salafiga ahaydee saxda ahayd ka soo horjeeda wax dhaca ma aha qofku inuu salafi dhaba uu yahay oo masaa-ishii iimaanka iyo towxiidka uu ka rumaysan yahay sidii salaf saalix ay ka rumaysan taariiqadii saxaabadii taabiciinta iyo taabic taabiciin u ka rumaysan yahay haddana uu la colloobo dadkii tajdiidka ku sameeyey diinkii saxda ahaa sida sheikh iسلام iبn taymiya iyo sheikh اliسlaam moxamed ibn cabdilwahaab marka dee ninku waa nin mubtadica oo isagu u baahan in maarata u bidcadii uu ka toobad keeno inuu a'imadii islaamka iyo dacwooyinkii xaqa ahaa uu isagu xukumo ama taqwiimiyo loogama fadhiyo mana u qalmo marka waxaan leenahay aslix nafsaka awalaa naftaada hagaaji oo ka toobadkan bidcada aad ku jirto waana la arkay shekh islam ibn tamiya turaaskiisii waa u yaallaa sheekhu islam maxamed abdilwahaab turaaskiisii waa u yaallaa kutubtoodii waa la yaqaanaa guluwiga iyo bidcada waa ay la diriiri jireen aad baa nusuus sariixa laga hayaa weliba shekh islam ibnu taymiya kumaba sii jiro aad buu takfiirka ula diriraa oo maaragtay masalatu alcudr biljahli xataa aada buu utar u taqriiriyaa quluwi iyo howlaha noocaasoo kale laguma yaqaano sheekh maxamed cabdilwahaabna waa noocaas oo kale dadkii tawxiidku u yeeri jiray waxaan ku takfiirinaahu leeyahay qof laa ilaaha ila allahu ka soo hor jeeda markii xujadu ku oogantay kadib yaan takfiirinaahu ku leeyahay xataa salaada iyo zakada iyo wax kuma takfiiriyo madhabkiisu saas maaha akada haddii salaad laga tago ya ama zakada laga tago ma laha maatan qofku waa waa gaal marka calaa kulli xaal isagana warkiisu waa uu cad yahay oo maaragtay dad xataa shirki ku jiray wuu sheegayaa inuu u cudur daarayo nusuustiisuna aad bay u fara badan tahay xaggee quluwiga asagoo iska soo galaan qulaaddii iyo takfiiriinta hadda la yaqaanay ee dadka aan la dukan cabdulatiif ibnu cabdiraxmaan ibnu xasan waa ninka yidhi maaragtay kuwa oo iiraaniyiina maaratay noo yimid buu leeyahay oo laba ah oo waxa noocaasoo kalea la yimid oo dadka la dukan mayna leh oo dadka takfiirinaya waan zajriye buu leeyahay aad baan hadalka u adkeeye buu leeyahay kuwo kalu markaas la khitaabaan noociinoo kale ahaayaan buu leeyahay ma garat oo dadka la dukan mayna iyo lahoo takfiir caama samaynaya oo marka calaa kulli xaal culamadaas nusuustoodii waa ay taallaa quluwina shaqo kuma lahayn ilaa iyo haddana waa uu joogaa raadkoodii waa kanaa waa lahayaa dacwadoodii waxbaa ka baaqi ah qulugana laguma yaqaano qulugu meelo kale uu ka soo burqadaa wabillahi towfiiq
جزا الله الشيخ خير الجزاء laba saa'il ayaa waxay sheekha weydiiyeen diinta islaamku maxay ka qabtaa in qabiil la yaso maxaadse kula talinaysaa dadka arrintaas وجزاك الله خيرا
بسم الله الرحمن الرحيم qabiilku waa wax alla uu sameeyey oo dadkii uu ka dhigay dad kala farcamay oo awoowe ay u intisaabaan leh oo mideeya qofkuna dee qabiilkiisa isagu ma aanu dooran qabiilkan uu ka dhashay isagu ma aanu dooran qofkana waxaa lagu caayaa ama lagu faaniyaa waxa uu ikhtiyaarka u leeyahy laakiin aabbihiisa wuxuu ahaa fulaan awowgiisa fulaan aha ama qabiil hebel buu ka soo jeedaa markaasaan maaragtay leeyahay qabiilkaasu waa xun yahay taas horta wax diinka islaamka shaqo kula maaha qabaa'ilkan alla wuxuu u sameeyey in la isku garto oo raximkana lagu xidhiiriyo inna khalaqnaakum min dakarin waunhaa wajacalnaakum shucuuba waqabaa'ila litacaarafuu laakiin fadiiladu maxay ku jirtaa oo lagu kala tagaa oo dadku ay ku kala sara maraan ina akramakum cinda allahi atqaakum allaa dhameeyey kugu sharaf badan waa midkan kugu taqwada badan laakiin midka landheeraha lagu sheegaayo iyo wax un dadku iska samaysteen oo jeebkooda ay ka samaysteen iyo wax noocaasoo kale ah ma aha wax dadka lagu kala fadilo maaha acmaasha ay dadku sameeyaan yay ku kala maaragtay sara maraan rasuulkuna sala allahu alayh wasalama wuxuu sheegay sidii xadiidkii saxiixa ah ku jirtay hintaani fii ummatii humaa bihim kufrun waaba gaalnimuu yihi rasulku sal l slam laba shay oo ummaddan ku baaqi noqonaysa الطعن في النسب والنياحة على المyت waa نaسبkii in la طacniyo muxuu ka tacbiiriyey wiilku xaqiraadu ka tacbiiriy soo ma xaqiraadu waa طacnigi iyo in maaragtay qofkii dhintay ammaantiisii iyo sheeg sheegiddeeda maaragtay kor loo qaado oo maxay yidhahdeen sidibaroor iyo may dhihi jireen wax noocaas oo kalea labadaas dadku ka tegi maayo marka kufriga uu ku sheeg wax kufri lagu sheega marka bal aduu ka waran haddaad isaga dhex jirto oo ay caadi kula yihiin dadka iska tacninaysa afar labatanka saac camalkaadi saalixa ahaa maba u dhigmaba waxa maarata macaasida aad samaynayso ille dadkaas aad tacniso wax ka sheegayso hadhow maaragtay xasanaadkaadi way qaadanayaan maxaa kuu soo haraya marka marka arrintaas arrin sahlan maaha rasuulkuna salى اllahu alay waslama dacwa aljaahiliya inay tahay buu ku sheegay in la isugu tanaasulo oo la isugu gargaaro casabiyadaas qabiilka ah wuxuu kaloo sheegay qofkii raayadaas casabiyada oo maaragtay eh, camiyada ah lagu dilo in dilkiisu uu jaahiliye uu yahay sidii jaahiliyadii islaamka ka hor xaalkoodii oo kale uu- uu noqonaya xumaanta uu ku dhaca qofkaasi dacuuha fainaha muntina buu le rasulku sal ly slam isku habarwacashada howlaha noocaas oo kale iyadana wuxuu ku sheegay maaragtay wax quruna inay yihiin marka aلطacnu fi اlansaab ma banaana bilahi towfiiq waana kabiir macnaha kabaahirta ka mida
جزا الله الشيخ khayr الجزاء su-aashan laba qaybood bay ka kooban tahay maxaa u dhaxeeya firaqii qadiimka ahaa sida muctasilada iyo khawaarijta oo kale iyo firaqan mucaasarka ah sida jamaacaadkan iminka jira oo kale mase la odhan karaa jamaacaadkan iyo xarakaadkan iminka jira waxay imtidaad u yihiin ama ay ka soo jeedaan firaqii hore mise waa waliidatu lcasri oo xilligan unbay dhasheenoo taariikhdii hore iyo firaqii hore kama soo jeedaan wajazaakum allahu khayra
bismi اllahi الرaحmaan الraxiim hadda ka horna waan soo ishaarnay in axsaabtan mucaasirka ah yani qaarkood firaqii caadiga ahayoo la yaqaanay ay u abtirsadaan oo jahmiyadu kuwana waa kuwa dukuuraha kuwana waa kuwa inaas ahaaye ay dhici karto in la helo kuwa jahmiyadii dukuurta u intisaabaaya oo tamjiidinaya maaragtay muctasiladii iyo kuwo leh maaragtay eh, dariiqada ahlu sunnadu waa midda ay maaragtay eh, kala hogaamiyaan abulxasan alashcari iyo muxuu ahaa abu mansuur almaturidi nimankan islaaxa madaxdooda qaar ka mida so waxaas kuma hadlayn qutubi ninka la yidhaahdo so waxaas kuma hadlin marka waa waa jahmiye oo inaasa iyaguna ashaaciradu ahlu sunnana ma aha qola raafido iyo khawaarij iyo aysan u kala soocnayn qofkiiba xisbiga ayida ee ku dhex jira waa walaalkeen baa la leeyahay ikhwaan muslimiinku iska dhaaf ahlu bidacaas inay soo dhowaystaane waxay ku faanayaan annaga kirishtaan baa xisbigeenna ku jira ama wax ka aas-aasa halkaasaa la gaaray awal awal bara'aw xaggay sunna way jirtaa in la yidhahdo maarata shareecaa la raadinayaa ahlu bidacii iyo kufaartina la yidhaha xisbigeennay ku jiraan mase waxaad maaragtay arkaysaa tabliiqoo iska aruurinaaya raafido iyo khawaarij ma jirto ninkii khuruujka ku raaca faxaya hala soo dhowo baa leeyahy saaxiibkan baad tahy lakiin haddaad khuruujkooda wax ka sheegto cadowgoodii baa tahy marka calaa kulli xaal yani firaqii horena waa ka buuxan waxanoo saafi lagama ah kuwan dagaalamaaya ee ummadda takfiiriya iyagu ma- madhabkii khawaarijta ay ka beri yihiin haddii dhabta laga hadlo waxba tari maysa mogta sunnada inaad sheegato laakiin khisaal ka mida aad ka boodsan tahay oo aadan ku qanacsanayn oo aad axaadiisii ku soo aroortay tacninayso oo ta'wiilinayso oo ariiqadii salafka aad diidan tahay oo saxaabada ariiqadeeda aad diidan tahay waad leeda maya tan saas maaha haddana waxaa rabtaa in lagu faaniyo oo lagu yidhaahdo haadaa imaamu min a'immati sunna in lagu yidhaha rabtaa mana dhacayso ilahay diinkiisa waa uu ilaaliyaa dad dadka diinka ka sifeeya baatilka iyo beenta iyo bidcada yaa ilahay mar walba soo saaraa dadkan zamankan soo baxana ilaahay wuxuu u soo saaray dad ahlu sunna maxda ah oo baraxla oo salafiyiin ah oo xaalkooda caddeeyey aqwaashooduna aad bay u fara badan tahay xisaab ma leh ama afraad afraad ha uga hadlaan ama ha uga hadlaan koox koox marka wixii horena meesha way dhooban yihiin waa ka buuxaan bidcooyin cusubna waa yimaadeen iyaguna wabillahi towfiiq
jaza allahu sheikh khayr aljaza saa'ilkani wuxuu leeyahay qofka haysta xoolo xaaraana maal xaaraana waqti fogna uu ka soo wareegay xilligii ay soo gashay maalkan xaaraanta ah ciddii iska lahayd maalkanna aanu garanahayn muxuu yeelayaa wajazaaka allahu khayra
bismi اllahi الرaحmaan الraxiim ee haddii wuxuu maala ay ahaayeen hasbi ama sariqa iyo wax noocaas oo kale ah qofkiina aanu garanaynin waa inuu sadaqeeyaa oo uu u niyeystaa in alla maaragtay qofkaas u aqbalo maalin maalmaha ka midna haddii qofkii uu yimaado uu gartana uu wixii iska celiyo xataa hadduu hore wax uga sadaqeeyey marka haddii laga wado xoolaha xaaraantaa sidaas xalkeedu waa sidaas haddii kalese ay tahay wax kasab iyo ku saabsan iyo wuxuu maala awal jaahil uu ka ahaa alla wuxuu leeya wain tubtum falakum ru'uusu amwaalikum ribada markuu alla ka hadlaya hadaad toobad keentaan raasmaalkiini baad leedihin wax ziyaadada maya ma qaadanaysaan laa tadlimuuna walaa tudlamuun marka ahlucilmiga qaarkood waxay leeyihin qofku haddii wixi uu jaahil ka yahay uusan waxba ka ogeyn de wuxuuba la mid yaha mogta sida dadka ahlufataraadka ay oo kale wixii marka uu kasbaday waa isticmaali karaa ay leeyihin laakiin sida waracu uu ku jiro waa maxay inuu waxa uu xaaraannimada uu ku malaynayo intuu qiyaaso oo u dadaalo inta tabartiisa uu uu bixiyo oo uu ku bixiyo maaragtay wujuuhda khayrka wabillahi towfiiq
jaza allahu sheikh khayr aljaza saa'ilkani wuxuu leeyahay eedaankii hore ee subax ayaan kacyadoo laadimayo dib baan u seexday anigoo isle eedaanka labaad baad u kici salaaddii subax salaaddii oo la tukaday baan kacay ma layga aqbalayaa salaadaas wajazaakum allahu khayra
rasuulku wuxuu yidhi salى اllahu alيه wasalama qofku haddii uu salaada hilmaamo ama uu ka seexdo falyuصaliha إida dakarahaa fadalika waqtuha laa kafaaraةa laha ila dalik waktigaadii marka adigu wuxuuba isu bedelayaa maadaama aad macduur tahay oo hurda ay kula tagtay waktigaas inaad dib u dhigto ma aha waa inaad hore ka dukataa siday tartiibtay ahayd baad u dukanaysaa muxuu ahaa sunnadii buu qof ku bilaabayaa faradkii buu ku xijinayaa waxaan ka hadlayaa waa marka waktigiiba uu kaa baxo man naama can salaatin aw nasiyaha lafdiga xadiis saasuu ah falyusaliha ida dakaraha fadalika waqtuha laa kafaarata laha ila dalik waaba qofkii waktiguu ka tegey walakin macduura waxaa soo hor qofka maalan jamaacadii ay ka tagtay iyadana hurdaadii uga tagtay waa macduur marka su-aashaas oo kale waxaad moodaa inaanay munaasabba ahayn qof jahligu inuu halkaas gaaro waa laga qurxoon yahay salaadda qofku waa laga aqbalayaa ma garat laakiin uun arkaanteedii iyo shuruuddeedii kale hala yimaado waxaa dhaafay maaragtay jamaacadii baa dhaaftay wabillahi towfiiq
jazaaka allahu khayra khayra aljaza saa'ilkani wuxuu leeyahay sheekh waa maxay xukunka qofka difaaca ahlubidaca malse waa waama waa maxay xukunka in wax laga barto dadka ahlubidaca
bismi llahi raxmaan raxiim qofkii ahlubidaca amarkoodu uu cad yahay difaaca hadde tawallaahum isagaa jeclaaday oo inuu u nusreeyo go-aansaday fa huwa minhum masale ahla cilmiga muxaqiqiinta ay isku khilaafsan yihiin maba ahaba maxaa keenay haddii ahlubidac maarata qofku uu ku ogyahay inuu difaaco maxaa keenay hadduusan madhabkooda jeclayn marka calaa kulli xaal waa yulxaqu bihim saasay dhihi jireen ahlucilmigu ahlubidac wax lagama dhigan karo halaga haajiraa la yidhi hijraankana ka mid maaha inaad soo hoos fadhiisato oo aada cilmigan ka qaadanaya aada tidhaahdo cilmi ka qaadashada waa nooc ikraam iyo iczaaz ah mana mudna in la karaameeyo oo la sharfo lana weyn maayo dad laga akhristo cilmiga sida haalibkaana waxaa dhici karta waxa ninkaas laga raadinayay inay yihiin wax fuduul ah oo un ziyaadaa oo aan daruuri ahayn sheekh ibnu cuthaymiin allah u naxariistee waxaa laga hayaa inuu yidhi naxwada xataa lagama baran karo dadku da waa iska fududaystaan arrimahaas moogta wax walba oo laga baranaya ku leeyihin naxwada lafteedaba wuxuu ku leeyahay waxbuu ku ku ku hoosgelinayo ku leeyahay waxaa dhici karta in tusaale khaldan iyo uu ku siiyo ya ninkan naxwooleyda ah wa jaaءa rabuka o kale uu kuu keena markaasu ku le wa jaaءa amru rabbika haddaad marka adu adan qof maaragtay aada muntabi u ahayn waa waxaas waa kuu dhuumanayaan mogta hadhow aayad saasaad ka aaminaysaa waxaad le waa arrin abiici oo kutubta carabiga ku taallaa shiikii baana sheegaba marka ala kuli hal waa khatar badan yihiin maaha in la hoos fadhiisto oo la yidhaha cilmiga laga qaadanaa ma ahan wabilahi towfiiq
jaza allahu sheekh khayr aljazaa labadan su-aalood baynu ku soo gebagabaynaynaa su-aasha koowaad oo aada u soo noqnoqonaysa jamaacada la yidhaahdo jamaacat اlictisaam waa maxay usuusha ay ku khilaafeen ahlu الsunnati wاljamaca wajazaakum اllahu khayra
usuusha ay ku khilaafeen ahlu sunna waa ay muuqataa ilaahay dadka muslimiinta wuxuu ku waajibiyey inay jamaaca waaxida ahaadaan wa ana haadihi ummatukum ummata waaxida wa ana rabukum fattaquun ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون aayadihii marka furqadai ikhtilaafka ka digaayey iyo axaadiistii furqadai ikhtilaaf ka digaysay faraysana jamaacadii yay khilaafeen waa asal usuushii ahlu sunnada ka mida ahlu bidac bidacdoodu ay waadix tahay yay walaa siiyeen iyaduna waa asal suushii maaragtay ahlu sunnada ka mid aheedoo la khilaafay waayo ahlubidac iyay difaacaan oo ay tawaliyaan waxaa lagu arkay takfiir aan xaq ahayn iyo dhiig muslimoo la dhex dabaasho oo isagoon aan xaq ahayn oo aanay si cad uga toobad keenin labadaas masalena waa laba masalo usuulah oo waaweyn usuusha ahlu sunnada ka mid a iyagu shalana waa saxsanaayeen maantana waa saxsan yihiin qofkana waxaa la rabaa hadduu bidac ku dhaco inuu bidacdii ka toobad keeno imaam axmed yaa wuxuu yidhi alxaariث laysat lahu towba ninka alxaariث almuxaasibi la yidhaahdo waa nin zuhdi iyo waxaas lagu sheega u ahaa laakiin طariiqadii kulaabiyada waa xoogaa niman ashariyada ka fiicnaa oo ashariyada asal u ahaa oo sifaadka wax badan sugi jiray laakiin sifaat alficliya xoogaa diidanaa mushaakilaad buu marka lahaa calaa kuli xaal wuxuu leeyahay yushhadu عalayhi wayajxad inama الtawbaة liman اctaraf yani war idaanaynaya iyaa la sheegaya oo laga soo naqlinaya oo dadka iqaadka ay ka keenayaan marka waa u dafirayaa buu leeyahay waxaana tooba ay ka ansaxdaa qof ictiraaf sameeya annagu nimankan kama hayno towbad cad iyo ictiraaf wixii hore inay bidco ahaayeen bidcadaasna laga laabtay laakiin sida ay rabaan waa maxay shalana waa qumanayn maantana waa qumanna mar walbana ha nala daba nala daba socdo marka usuusha ay ahlu sunnada ay ku khilaafsan yihiin waa waadix salafiyiinta wax fahamsanee zamankan joogtaahi ninka la yidhaha yuusuf alqaradaawi waxay ka aaminsan yihiin nin mubtadica inuu yahay oo bidac haliida ku jira waxay ku shabahaan sidii maxmed hazaaliga casrigan joogo oo kale oo ahlu sunnati bayna muxuu yidhi assunnatu bayna ahli اfiqhi wa ahli اxadiid oo kala qoray oo maaragtay sunan fara badan ku jees jeesay oo ahlu sunnaha aad ula dirirsanaa yaaba shiik horta u ahaa dariiqadiisina wax badan buu maaragtay uu ka shabahaa waa nin kale shareecada waxaa ka horaysa xorriyaddaa ka horraysa uu leeyahy xaqaas macnaa xorriyaddu waa inuu marka hore sugnaadaa shareecada gadaal calaa kulli xaal abaatiishiisa iyo hadallada kufriga ah ee weliba uu ku hadlay ma yara innagu maarata hadda cayntiisa ma tagfiirinayno laakiin kufriga uu ku hadlay dab yar shidi maayo bidacduna ayaga waa iska dhaaf wuxuu doonu isaga hadlaa baabbihii maaragtay dhintay oo nasaarada madaxda u ahaa yuu leeyahay allah u naxariisto muminna u ahaa yuu leeyahay markii lagu qabsadayna wuxuu leeyahay dhinacuu muminka ah allah u naxariistana waa leeyahay marka calaa kulli xaal bidaciisu wax la soo koobi kara maaha amiirka jamaacat اlictisaam ninkaas yuusuf alqaradaawi wuxuu ku sheegay inuu yahay mujadid mujadidna macnaheedu maaha waa sunni sunnadiisu ay barax laadahay imaam caadiya maaha mujadid baa la yidhi maa sha allah maa sha allah mujadid yaa loo yaqaanaa shaafici iyo imaam axmed iyo muxuu ahaa maaragtay sheekh islam ibnu temiya iyo dadka noocaas oo kalea marka yani qof sunnadii fahamsan ama hadduu fahamsan yahay ku camal falaaya oo agtiisa macno badan ka leedahay qaradaawi waa mujadid ma dhaheen ninkii amiirka u ahaa iyo halkaas maraaya wabilahi towfiiq
jaza allahu sheikh khayr aljazaa su-aasha ugu dambaysa ee aynu fadhigan ku soo xidhayno waxaan isu geygeynayaa laba su-aalood waxaa jirta tuulo sheekh dadka deggan ay sameeyaan waxyaalaha shirkiyaadka ah iyo mawliidka oo kale sidee baa dacwadda loo gaadhsiinaya maxaad se kula talinaysaa dalabatulcilmiga iyo ducaadda salafiyiinta ah fidinta dacwadda sidee se lagu noqon karaa daaci mustaqiima wajazaakum allahu khayraa
bismi illaah bal waan isku dayaa inaan ka jawaabo inkastay badnaayeen middan ah dadka shirkiyaadka ku jira sida qaalibka waxay u badan tahay dadkan daday culummo u haystaan yaa wax u sheegay dadkaasaa sabab u noqday inay dhumaan oo ay shirkiyaadkan ay galaan ama ay madhab ka dhigtaan waxaa marka dadkii ahlu xaqa ahaa ee awoodda u lahaa inay dacwo gutaan ku waajiba dadka noocaas oo kale a xaqi inay u caddeeyaan si ay uga joogaan shirkigaas waa inay tawxiidkii u caddeeyaan oo ay kitaabkii sunnadii si fiican ugu sharxaan masaa-ishaas maaragtay wixii looga hadlaayey aqwaasha ahlicilmiga muxaqiqiinta ah ay u keenaan si uu rifqi ku jirana ay ula hadlaan fircoonoo fircoona yaa nebiy llaahi muusa iyo nebiy llaahi haaruun waxaa lagu yidhi idhabaa ilaa fircawna inahu طaغى faquulaa lahu qawla layina lacalahu yatadakaru aw yakhsha marka maqaamka dacwadu liin buu maaragta u baahan yahay iyo in dadkii xaqii loo bayaaniyo oo shubhadii laga zuuliyo dadkii ducaadda ahay oo ducaaddii salafiyiinta ahaana waxaa looga baahan yahay inay xaqii ku tacaawunaan oo isku walaalaystaan oo ay isu maaragtay jilcanaadaan oo ay kala faa'iidaystaan oo ay ogaadaan mansibkan dacwadu inaanu ahayn wax sahlan وmن أxsن qwلا miman dacaa ilى اllahi وcamila صاalxa وqaala inanii min اlmuslimiin qofka hadal wanaagsan ma jiro qofkii dadka alla ugu yeero qofku inuu naftiisa dadka ugu yeeraayo ma aha aniga sawaadkayga badi maarata ma aha laakiin waa sawaadka ahluxaqa badi adigu maarata noqo nin muxiq ah oo xaqii ku taagan niyadiisuna waa alluu la mucaamaloaya ninkan la mucaamaloonaya ninkan daaciga ah ee salafiga iyagana inay isu tawaaducaan ay u baahan yihiin haddii aan la tawaaducin fakri iyo baqyi baa dhacaya rasuulku sal ly slm wuxuu yidhi uuxiya ilaya an tawaadacuu xataa laa yabqiya bacdukum calaa bacd xadiid saxiix muslim lagu wariyey waxaa lee waxyooday tawaaduca oo xaqa u tawaaduca oo heesweynaysiinina si qaarkiin qaar kale aan u xadgudbin ama lafdi kale aanan maaragtay uusan ugu faanin oo nooc baqyigii ka mida marka inay isu kaalmaystaan xaqii wixii ay isugu kaalmayn karaan oo ay ku walaaloobaan ogaadaanna inay ajir fara badan ka helaayaan walaaltinimadaas ay ilaalinayaan iyo dacwadaas xaqaa ay isugu kaalma isugu kaalmaynayaan qofkii marka rabaa inuu daaci saxa uu noqdo waxa dadka loogu yeerayaa hadda waa arkaan uliimaan iyo arkaan ulislaam iyo ixsaankii iyo in wixii طaacada la sameeyo wixii maaragtay macaasiyana layska ilaaliyo diinkii rasuulka sal sl ya dadka loogu yeeraayaa haddaada diinka aqoonin maxaa dadka ugu yeeraysaa waa inaad barataa kitaabkii alleh oo aad fahamtaa طabari waxa uu leeyahay cajibtu liman qara'a alqur'aana walam yaclam ta'wiilahu kayfa yaltadu bihi waxaan aad ula yaabana uu leeyahy nin qur-aanka akrinaaya laakiin aan fasiraadiisii garanaynin see u macaansanayaa buu leeyahy marka qur-aanka waa in tafsiirkiisa aad barato waa inaad axaadiisa rasuulka sal slm aad barato ahli cilmigu maaragtay shuruuxdii ay ka sameeyeen kitaabkii sunnadii aad aad barato si fiican aad u fahamto maaragtay diintii markaasaad daaci sax noqon kartaa allana aad kaalmaysato ikhlaaskana aad ku dadaasho wabilahi towfiiq
ilaahay subxaanaه wa tacaala sheekha ha ka abaalmariyo jawaabahaas naafica ah innakana ilaahay subxaanahu wa tacaala ha inagu anfaco intaas ayay uu ku soo xidhmayaa fadhigeennii وسubxaanaka اllahuma wbxamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka وatuubu ilayk